xalay markay ahayd laba saac iyo xoogaa waxaa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meeloodoo ka gees ah baa laga soo xabadeeyey bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray laba bumba unbaa qaraxday saddexna waxa weye iyagoon soo gaarin oo aan qarxin bay meeshii yaalaan haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo dee jambigiisa iyo albaabkiisa cid timana lama arko ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimashoa ku gaaray lama arko ninkii sargaalka taliya ku-xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray ninkaas sargaalkaabaa dhaawaciisu oo luko jaban baa dhaawaciisu xoogaa culus yahay labada kalena waxa weye waaba shaqaynayaan intaasaa xalay dhacday yaad ku tuhmaysaan dhacdadaas inay ka dambeeyeen ilaa hadda weli hadda ma rabno inaanu qolo gooniya tilmaanno laakiin mar dhow baanu soo sheegi doonaa insha allah waxa weeye laba gurub baa jira oo wadanka maaragtay dhib ku wada iyo dad kaleo iska ayaguna maaragtay kale aanu tuunsanayn waa iska jirsanaan laakiin waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu waxa saxdaa keenno haddii alla idmo ragga weerarka geystay wax soo gaara miyaa jira iyada ilaa hadda anagu waxba kamaana arag wax dhaawacoodana maana arag dhimasho ay leeyihiinna maana arag saaka waa berigii waxaa dhacay laba qarax labada qarax see u dhaceen labada qarax waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo isgoyska la yidhahdo raxma meel buluketiga lagu sameeyaa saaka qarax ka dhacay qaraxii markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday markay ciidamadu tageenna iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay askarigaasaa dhintay askari tibjir la yidhahdo ka tirsan bangiga cid kale oo wax ku gaaray lama jirin dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro khasaaraha wadanka kasoo gaaray waa intaa wadankuna waxa weye waa nabdoon yahay weligeedna adduunka waxbaa ka dhaca maalin walbana waxaa dhici jiray haddana way dhici doonaan haddii lasii nool yahay dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa dad lasoo qabtay way jidhaa siiba kuwii saaka laakiin ilaa iyo hadda waxay wax ku cad yihiin oo aanu weli baaritaankiibaa socda eedaha gacanta ku haya ee baaritaanka ayagaanu ka warsugeyna haddii ilahayd meelo ka mida magaalada boosaaso oo sida qeybta iyo dekeda iyo miyaa jira oo weerar lala beegsaday xalay maya wax haba yaraatee saldhigga aan ahayn xataa saldhigga waxay meelahay uga yimaadeen meel waxa weye hoteelka la yiri oran jiray rooble dhabarkiisaas meella waxa weye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe meella waxa weeye iridka hore meesha ay kasoo jiiraysa wadada gadku ka timaado saddexdaa meelood bay xabada kasoo tuurtuureen iyo efono xataa efonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa albaabka hore bay ku dhecdheceen baadiyihiisa